bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsiyaal hamiin feelan weelabaisan dhogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan kubarata idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinimo khamiisa u taariikhdii kee danta labaatinkooda bilisiyo dadlamada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisan barnaamijka kulanku warsan akheere unamadaana sinkaay barnaamijka walibaa ku mid aha xildhibaanada golaha shacabka ee hukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba iyo mooshinka ku gudbiyaan dowladda kenya kaasi oo keedinga muranka ku dhalada xuduuda kenya iyo soomaaliya oo ay wadaegayana barnaamijka sinkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudaha diraar waliba ku mid aha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba geega kulan weel dhisay ee dhammaan jaamacado ku yaala magaalada baydhabo haddaba kulankaas weylan ku hadalay akheeraya barnaamijka sinkaaya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducale beyle oo shir jiraad isu qabday magaalada muqdisho iyo weliba hoosoo bulshaduusan sharxay meelaya marahaysa xanaanka deengafyowka soomaaliya usoona sheegay in dowladda arrintaasay kaalin weyn qaadatee barnaamijka sinkaana dhugunsiyaadlah saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo dhimadu haddii laar weliba ku mid aha shirka wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleed dalka oo ku dareeray magaalada muqdisho ayaa laku gebagabeeyey islamarkaasna waliba laku saaraya war murtiyadda guddiga amniga ee doorashada maamulka jubbaland iyo weliba iyona ku hadalena bandow lahasaari guud ahaanba magaalada kismaayo maamulka gobolka banaadir iyo weliba iyona bilaawena diiwaangeliyowka guryaalka inta badan halkumar hosinya welibana iyo sheegana iniyo marnan dulqaadan doona cid kasta ku noola gobolka banaadir iniyo haysata guri shari laange qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo namuda kheeray sinkaaya barnaamijka oo kuwaliba asaaray waan siinadalasi doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madagdirta weliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareta weliba wada singila miifaylan barnaamijka weliba asaaray waana siina darasi doonay anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy ku bilaabay qodobkan koraya sidii sana darertan weliba muran badan uusa ku dhaladaya badda soomaaliya iyo kenya oo wadaagayanga saas oo kale welibana maalmo ilahdhaafi magaalada kismaayo ku dareeraya si xaalada siyaasadeed oo dhexayta fargelin loo sheegay inay kuwada doorashada maamulka jubbaland ee dowladda kenya haddaba xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba iyo mooshinka gudbiyeen dowladda kenya kaasoo keedaya murankanta badan ku dhaliday xuduuda kenya iyo soomaaliya wadaagayanga haddaba xildhibaan dalha oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya oo siina ku mid ah xildhibaanada mooshinkaas gudbi iyo weliba aan qato taleefon kuwal kuweydaya sababta iyo walaasa caduha keedi mooshinkaasay
waa dowr ahay aad baad umahadsan tihiin idaacadda warsan bay ogaansay koonfur galbeed dadka la dhegeysanay iyo maaragtay guud ahaan mawjadaha codka maaragtay aad gaarsiisaan sida maaragtay furuucda badan iyo barnaamijyadiina aad u dhigtaan anoo idinku bogaadinayo marka hore waa idin salaamayaa marka igana xaalada iyada ee kenya baryahan soomaaliya faraha kula jirto marna maaragtay horay wixii iyada ee soomaali iyada ee ka tirsanaysay oo aan ognahay inuu yahay geyi soomaaliyeed oo islaamaadkii ingiriiska ee asaga u ahaa kii u dhiibay goboladan maanta laisku dhihi jiray n s d oo ay u rahmanayd haddana markii burburka soomaaliya hade damaaciga ee iyada uu markaas soo galay hadda ee uu noqday inay badii soomaaliya ee iyadu ay wax ka sheegato oo ay tiraahdo kenya ayaa iskale iyo haddana weliba hadallo kale oo iyadana hadoof ah oo aan maqlayno oo ayba leedahayba jubbaland waa counter ka tirsan maaragtay counterada dowladda kenya oo waxayba raacsan tahay dhul ahaan iyo maaragtay biyi ahaanba bad iyo beri iyo hawo wax ay ku fadhido dacbuurahaasi oo haddana weli ay ku adkaysanayaan baarlamaankoodana ninkii aqnabiyadda codka sheeganayay ee weliba nasiib darada soomaali ah uu cadeeyey in mooshin ayaga ay wadaan oo ay arrintaasi ku adkaynayaan oo dhulkii soomaaliya ay doonayaan inay ugu xalaaleeyaan iyo badeedii ayaa baarlamaanka soomaaliya annagana xildhibaanada ee wadanka ee kenya ay wado hadday faragelinta tooska hadda jubbaland ay wado iyo haddii ay tahay dhulka badeedda ee iyada ay horeyna maaragtay uga waday maaragtay mucaamarooyin dardiga maaragtay oo iyada sida sharci darada iyada ay ugu dhisaysay dhammaan wixii iyada ee dhibaato ay ka wado annagoo hogaansanaan la-aanteeda dambe ee annaga noo soo ifbaxday xataa inaysan ictiraafsadeen dowladii federaalka aysan ictiraafsadeen u nka united nationka aysan ictiraafsanayn runtii beesha caalamka ee wax badan bariga africa ka sokow soomaaliya dowladnimadeedii wax badan ay ku bixisay maantana ee maanta soomaaliya ciidamada iyada sida sharci darada ugu soo darsatay xataa ay yihiin dhaqaalaha kuwa siya maantay ee midooda yurub dowladda maraykanka iyo u-aanka wixii ayada marka ay la gaaraan marka intaasoo gafaf ah intaasoo dhibaato ah intaasoo xurmadaro ah intaasoo oo ayada isku geysatay kenya annaga inaan oga bixino jawaab cad baarlamaanka soomaaliyeed tallaabada ay qaadayso mid kasii maaragtay hortagta islamarkaana baajisa ama u noqota irsi ayaa baarlamaanka soomaaliyeed inuu qaado ayuu diyaar u yahay mooshinkana uu marayo gabagabo waayahay xildhibaane marka mooshinkun ku dhanka ee dowladda kenya horeyna gudbiideen marka mooshinkun haddiisan ka eedideen ma fargelinta siyaasadeed ee doorashada jubbaland mase murunkan dhexeeya badda soomaaliya oo kenya
dhammaan kenya faragelintiya tooska ah iyo midda dadban dan dhulka soomaaliyeed kusukoyi hore indamaqanay baduun hadda iyo nilasheegadaaso oo maxkamada adduunka dacwadayna nintaalo oo nijeedle oo muruqa walka dhacsada haddii xataa ee lao xukumo taamicnadiya waay waaye ani ma aqoonsanin maxkamada caalamiga ah diidaama diidle diida waa digaaw adii xoogka daadide ani horeyna xoog unkahay sidii dhul haddana ani xoog bad unku qaade soomaaliya ani meeli fadaw maamushe macna sidii ana rabo macna iyo faro macna iyo la dale haddii dad damiirsho soomaalinimadii limbaahanay inay igeega ku koobaadaan arrintaasay taw ku horseedaan ama ku iidiyaan la sugaayi iyo lasafadan waay waaye ama qaarsho yani laxdukani abaarbo ku nagadeen baarlamaanka soomaaliyeed uku aamusaw welius indaaridi inuu soomaaliya usug geega haddiiba yani xorriyadiiyo masiirshee iyo jiritaanke isku turjumow inay arrintaasi taw jawaab cad ha ku saaro faragelina nagato ama hatii jubbaland nagato ama tii soomaaliya jubbalandka soomaaliya ku tirsanta ee kenyaba ku tirsan badii soomaaliyeed hoo nagato darbiga beeshaawo iyonay taw macaran wajeer dhaqiyo susuuqiyo haayo walaanasi taw dhan ee kuriya iyo shidada usoo hadla beryahan dambe kenyaanka sala irdahay waana sana baarlamaanka soomaaliya tallaabo ku qaadee ciidamada sida qaabka daran ee iyo indhaha maayaan ee isoo dirta meel wadanka kasuulna sidii ukubaan lahayn iyo go-aankayna iway kumid noqon doonee qaamada kahoray waayahay markiuna fiirin doorashada maamulka jubbaland mudane xildhibaan kenya weliba ay kusoo baday fargelin toose weliba ciidamada hadda inta badan rogaan deegaanada jubbaland weliba waa ciidamada kenya marka qaabna ee marka kenya iyo ankubahan korta dalka soomaaliya markilan fiiri mooshinada oo gudbiyaan golaha shacabka
golaha shacabka qaraashay dowlad ictiraafsan ee adduunyada goradaaso iyo nabadee qoraal kii hore una horaan deerni madaxweynihii waktigaasi ninroobi iyo way suubiyey irkii usuu korkaina usuu maarne meeliga raw inuu isku saxiixo iyo kenya saxiix macna jubbaland ayadoo beelooki nool oo cadaalad allin suubiine oo dadkii inta tirada badanaay ay ka noolaayeen kismaayo iyo jubbada dhegedo in walgeeda oo inin qalamaana in kuraasta baarlamaanka lagu siiy walbeedka la haynina juwayjuwayga ku dharki waana sitado cadaalad daro baarlamaankii hore go-aana ku beeri waana dhahay ma yani baarlamaankaasi taw tahay baarlamaan ee waafaqsan nidaamkii sharciyeed ee liinbahanayini beelo soomaaliyeed intamaadaan aqsoo rasmina leensuubiyo tobankaasi taw dowladii federaalka ee hore iyo way siiday jaaniskaasi taw haddana ama wari ee halaawi lasuu dii lahay haddana dadkii geela dhinta xumaantaa sii taw iyo qaabdaradaa sii taw raalliga ku hay iyo weli maarne haddana way inageen xaqdaradaasi dawgalad iyo gaashaan dulmiga soomaaliya yaalana way waree haddii qof dulmiga meli walaalow dulmigu guroogla dhaha lahay dad baaba dulmiga garab siiyayaan dowladii federaalka hadde un way dhaheena reer jubbaland maninkooy karto dadaa meelo duli iyo magaalii inkifeedana magooradaano dowladiina halooleeyo dowlada kale iyo kutirsidaan ee meelo kifeedana magaashi hataa nafasiina magooradaano dowlad oo dhulkaynana boobto badaynana fadoo hayto siyaasad dowlatane dadka taageero iyo meela seedaa way iyo meela kirooga iyona taw kujigii sheegadayan iyo xildhibaan soomaaliyeed ee qarankeena magoorada korno walyaabo badan oo isdiidan oo hataa lan soomaali iyo dhahaw haddana taaka kenya macnaha soomaaliya magaalada korta oo lita oo sanadka doowaw oo baarlamaankii kenya igara dhahaw amiinkiina soomaaliya ah maalintiina kenya ah lahay waanasita o dhan yani wal ee aad u foolxun iyo kenya dhacaaso una dowlad oo ummada soomaaliyeed ee geega ee una gacan gudubaano una nooreebo korto male iyo anana makasaana ee soomaalina macnana dowladiyaana makasaano laakiina jubbaland ole arrimooshe ee ku taliyaan waana sita oo dhan way dareemaashe inay ii eegaan dad oo furo maalin kudhuma hamin wudiyayaan damacshe iyo ujeedadiyooda kuwiinta walaa iyo hadda hakaga badayaan laakiin soomaaliya adiiba ogta meeliska rooroora ma ah dadkii ishaysida jiray waa imalaya inay taas ka midoobi doonaan kenya ashan iyo welishay aragne inay ii dhadhami doonta umalaya mayweel horaan galbeedbay la aaday welasita iyo amaaralay la harbiyey iyo wili harbe male la galna laakiin tan waan malaya ina ti oo tii usheekoy doonto ininaga laakiin nabaduwan adlaanta male inay u fiirsato dadka dabadaa quriyohayan dad waqantaraama ee bariyeytaw wari igeega ee hadda ganka kafikirwahayto ungurilay waa unguro mana malaaya saabankadhigay inay ku fiirsato iyo roonacda lahayd waaya xildhibaane marka arrintan xuduudaha soomaaliya iyo kenya wadaagaan muddo badan iyo dareertay khilaaf badan dhaliiday marka xildhibaanadii golaha shacabka iyo tin oo baarlamaanka federaalka soomaaliya marka mooshinka isan geega gudbiiden tirada xildhibaanada gudbiyen may qadiiraan
una xildhibaanada una mooshinkaasay taw ee gudbiyayaan ama gudbiyeenba hataa oo adagtato oo ama mahadi uno ajuwalaareedjidka kajarada ajuw makase urlaasita dareerka meel cadcad iyana malaase soomaalinimada landabku eta dhaarti usan mari in usa ummada soomaaliyeed inkisuubayna khayaano qaran bulshe iyona tawgirshe iyo badiye ini usa ilaaliyo diirtiye ilaaliyo dadshe ilaaliyo dadkii dhaartaasita alla ku cabsiisi qalbisa ma ee niyad ah ee oo hal kaar oo soomaali ee shareeriis kotonta maalin soomaalinimadiisa oo nocaanaa saytaw oo soocan oo lama lamaayaane oo amiinkiine dad kale maalina ee ii soomaali wal dal iyo dadba iyo diin lahaanba yani idinka jarne muraadsho iyo inay iyo way iyo dadkii ay ku raadsadaan iyo hadba meelaasita umlugula una dadkaa saytaw tirima inka jaraan aglabiyada baarlamaanka oo xildhibaano wadaniyiin ah oo isbiirsadeen ee badbaadada qaranka soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed iyo diintaagna sharaftiye iyo ku koobabna baarlamaankana inkastoo hortooxi waaye warihii iyo aaminsiyan iyo madbihii iyo aaminsiyan iyo jarta laakiinna baarlamaankii soomaaliyeed oo barishay aaminsan in dalka iyo dadka iyo diinta la difaaco iyo mooshinka unsay waaya xildhibaane markilan fiiri mooshinka xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya gudbi ayaga bulshadan tiyo badan waliba ay dhex maraayeen inayn ku hayn xildhibaanada wadinnimo ama badbaadin shacab eta siyaasad kale oo iyo ongollayin marka arrintaasay may ka jawaab lahayd
ana sita waxaan soomaaliya kenya maarime dhulka marka feena badda hallinka daraxan aaminsan waa marka ana sita wadulaiska soomaalida bameyn
waaya ugu dambe marka bulshada soomaaliyeed amaan ku baaqilay tahay xildhibaane bulshada soomaaliyeed ee wadaniyiinta ee dalkii dadka nacaw ee wadansho oo ini ilayan aaminsan ee shisheeye kalkaalan ahayne inay wadanka geega ini itaaka kumadan ogolaan ini adow qaadado soomaaliyana mae meel oo macana qoonshareeriisliga dawladda dadka ee ilka wacbdilaahi farmaajo iyo khayrane min hilayaan ama beer iyo hilayaan shareeriyo ama maarag meherad hilayaan soomaaliya mee soomaali soomaali iskule shacbiga soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan dhahoyo dadkii farmaajo iyo khayr iilinkabo meel ijoogoga maanankikoyo walbakaydaasiitaw yani inki barmarsiyoonay kenya iyona itaw maaragna iyo maaragna ikhawaadse badda soomaaliyeed way insayanay ama insiyaane ama ini ijubaland maamul un insiyaane calaashaan khayre iyona itaw farmaajinka unlaayaan aglime dadka sidaasiitaw iyo aaminsiya awalba way waayeen dad على مسؤال هرتار مايتيو عندنا بنكاس يستكن سومالي لنا في برسولين waayahay dhugunsiyaanla kaasee weli baahayaya brofesor dalha oo ku tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo si toos ay qada taleefonka idaacadda warsan usnin ku warma idaa mahadsanto mudane adina sidoo kale
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
godidoli ii miramin qubatay jidaal bogbobshay ii gaanjirgismileh wagog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu qulubad madow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay maylaka qiyaasay may laka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede donsee haka gali imboqohooti dibidda ee isku diiwaan geliyey bahooti dibidda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhooftay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa kufaasay sabarqa harshay khatartiis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabo bunow macawiiska qabto irobakiin qobana dug
waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nodarartan barnaamijku kulunku warsan waa cabdirashiid rashka boya saari waan siindarasiya kheeray dhanka farsamada bilaaliya imaamada ayaa weliba wada sinkala hamiin faylanga wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba iyo kulun lagu yeelataya dhammaan jaamacado ku yaala magaalada baydhabo kulankaasi weliba nunku hadalahays sidii jaamacado ku yaala magaalada baydhabo iyo ardayda yonka dhiiri gelin lahayanga niyo baradanga tiknolojiyada si walankuqabada xaaladda tiknolojiyada ee dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waano qaar kumid ee mas-uuliyiinta jaamacado oo arrintaasi ee ku waramaayanga
teeda kalena ardayda waxay u baahan yihiin tusaale ahaan waxay u baahan yihiin qalab ay u baahan yihiin combyutero combyutero keliya ma ahan inay helaan haddana si website loo abuuro wax badan loogu sameeyo in la helo magaaladan inta badan waxaa ku yar internet internetkiis wuxuu kamid yahay telecommunication uu kamid yahay tusaale ahaan ardaygii hadduusan email dirsan karin qofka hadduusan email sidaa looga jaawasan aqoon waa isgaarsiinta iyo xoogaa waxay noqonaysaa de mid oo xoogaa ay sii hooseyso marka intaasi oo dhan waxay ka qayb qaadanaysaa in ardaydii ay dhiirigelin ay u helaan sida hadda ay ustaadku uu ka dhawaajiyay tusaale ahaan marketinga waxaa la samayn karaa shirkado waaweyn maadaama aysan waddanka ka jirin hadda waxaa la samayn karaa dadka ganacsatada waaweyn in lagu dhiirigeliyo inay samaystaan qof ugu shaqeeya i c t ama daatooyinkooda ugu hareeya in loo tababaro in loo tababaro anaka jaamacadahana waa u istaagaynaa in dhinaca technicalka loo tababaro tusaale ahaan qof kastoo i c t barta ma ahan inuu manaha barnaamijkan uu sameeyo dhammaan qof kasta oo cilmi maanta soo barta wuxuu u baahan yahay i c t wuxuu u baahan yahay tusaale ahaan wuxuu ku dirsanaa email markuu dirsanaa qofka waa inuu i c t wax ka yaqaano qofka oo maanta ku takhasusay gooni ahaan dadkaasi waa dadka ayaga hoosha iska lewaay laakiin dhammaan ardayda in lagu dhiirgeliyo inay maadadan ay aada u bartaan waxaad aan ugu faraxsannahay in kor loo qaado dhinaca technolojiyada anaga hadda waan bixinaa i t ardaya hadda noo dhamaysay tan kalena waxay tahay ardaya shalay wuxuu i weydiiyey maadadan oo waxaan rabaa telecommunication inaan barto u weydiiyey jaamad igu imaaday waxaan dhahay waa waan soo dhaweeyey telecommunicationka inuu barto waa waan ku dhiirigeliyey laakiin waxaa yar baahida ardayda ay soo codsanayaan taasna markeeda caqabada caqabada keenaysaa tusaale ahaan haddii soo qorta tusaale ahaan jaamacaddii shan qof ama saddex qof ardayda naf- ardayda naftigeisa wuxuu is dhahaa maxaa kulli dhan dadkii ay u cod- soo soo codsan waayeen taasi waxay ku noqonaysaa ardayga inuu macnaha kulliyaddii u dhaho semester one markuu joogaba uu ku wareejiyo si- macnaha semester kale ama saaxiibadiisi ay macnaha ay jiitaan marka eh, waan ku dhiirgelinaynaa haddii maanta ay wasaaradda qofka socda ama agaasimaha ama wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ay nagu soo booqdaan jaamacadaha nagu soo booqdaan ardayda ay ku dhiirigeliyaan ardayga waxa uu noqon doono berito lagu dhiirigeliyo in ay samaystaan een, tusaale ahaan data collection la sameeyo een, xog la aruuriyo een, ah, businesska ama dadka manaha ganacsiyada waaweyn loo sameeyo in ay ku shaqaystaan aaladan oo manaha tusaale ahaan computer inay manaha daatooyinkooda waxooda iyo xisaabaadkooda inay ku aruuriyaan lagu dhiirigeliyo ay nasarkoodii barnaamijyada la sameeyo taasi waxay keenaysaa in dhinaca ICT-ga teknolojiyada ama technology aan ardaydan aada u bartaan la helana arday oo macnaha aada ugu dhiiranayso jaamacadahana ay aada fakatigaasi xoog ay u saaraan taasay keenaysaa marka insha allahu tacaala waan shaqayn doonaa marka jaamacadaha guud ahaan oo
marka lamaad waliba salaamay dhammaan een, madaxda wasaaradda een, boostada isgaarsiinta ee teknolojiyada ugu horreeyay wasiirka wasiirka xogeenka een, agaasimaha guud een, madaxa isgaarsiinta iyo dhammaan een, madaxda iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda iyo madaxda jaamacadaha dhammaantiin salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, salaan kadib runtii een, eed iyadaan ka faraxsanna runtii eed iyadaan dhawaayana Ee, waa kulankii ku horreeyey oo noocan oo kale ah oo wasaarad ka mid ah wasaaradaha ee koonfur galbeed iyo ninkii weerarsa Een, si u markaas eedee micnaha uuna kaalintaan is- micnaha ma- kaalinta jaamacadaha ee ka eedin een, isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo een, boostada iyo in la weydiiyo runtii waa kulan eed muhiim ee un runtii iidan ka farxsanna waan iid mayb waa dhawaayana marka soomaalida waliba yaraasee tala helaa yaa yani war helaa tala helay laakiin madis war helo tala helay maantan waliba yaraasee kooyay kulama dhalay kooyay dadka hobilera mili kulama ka dhaladay lere kulankana keeraa ku dhaladay ina madalo talinada oo lanuskooy iyo runtii walbadaha bahaaya laakiin hooba dadkii shil xarabinin shil hirinin lankasta wali macna macluumaad ay usahay wali oo cilmi ay fikri ay usahay lankasta ma waa gursha ay kalirinin macnuhu masuubiyaas ee marka runtii iyadeedan dhawaayana ee runtii ee, jaamacadaha koonfur galbeed soomaaliya hata ee way qofta hadalka ka shaqeeyaan een in badan oo kamid ah dabcan een qaybtan IT-da ama information technology-da een BIM een inkastoo walaayar sidii la fadaay macnaha adduunka bedel barbardhig iyo iyo hayna ee hase ahaatee walkastana dabcan bilaaw may ka bilaawdaan een si hoose ka bilaawdaan walba adduunyada bedel bilaawo qoraalka may bua een aragtan may bua ardayga bedel wala baro een meel ha ka bilaaway een alif ha ka bilaaway hoos yani marka kulli may may baan rajaynay inay ata een bilow iyo isfaalo fayla والمستقبل كبير رجعنا أنت انهار في الدرجة يا ساعات عقبات جران كل فرصة عقبات أنت بجران إن أو واهر إن جرنا رنتي عقبات جران ما يبقى مدة أرضية أول بدن وعي شو يعني نص هاي أو يعني كإذن تكنولوجيا ده وصدا صاحب ده يهور يبقى يشجعن أو يؤمن سنين قف جيك أي تي برضه يعني والمين هذا سقبضهم جرنا لكن قف قسم ينبوغته في الجيد كلا أو يعني walbarashada ee markii subar sida caafimaadka oo kale iyo iyo maamulkii maareyntii qof kale isqabo qof kasta dabcan u sabaranta laakiin hadda ka hor midaan ee dawlad ka shaqeeyaysa arrimahan yani teknolojiyada iyo isgaarsiinta iyo iyo meelin ka shaqeeya xafiisyada ka shaqeeya furo midla kureeba ee private sector bal kala macnaha jiraan ma ma aragna taas kulli taas ma maleeyay inay sababti inay walbadan ardaydana kulli iyo barda waayaan marka runtii jaamacadaha door weyn ka dheli karaan iyo kaaladaan wasaaradda ee boosada isgaarsiinta iyo teknolojiyada in iyo saran qaadan yani heerka aqooneed iyo iyo heerka teknolojiyadba sidii maybe waa goboladu ee runtii walbarashadii iyo ee arrimoosha maybe waa walbada la qoodanaya runtii jaamacadaha ee door weyn ka dhili karaan sababtoo ee meelaha la helo ee bini'aadamka wala baradaay misal ardaydii maybe waa jaamacadoogiyo meelaha rogan macallimiintii iyo professoradii iskool wala baran lahaayeen maybe waa jaamacadoogiyo ee kaliya ma baahanyin inay taageero yani in dhiirigeliyo dhiirigelinta la suubi inay tababar la suubi inii may waa haddii suurtagal ay matalan een qalab oo kale een jaamacadaha ka caawi markaas ma ka dhiiridayaan jaamacadaha iyo inay wala saaran wala wal qaylaya saaran oo mustaqbalkana een dalkina wala tarow wasaaraddu wala tarow dawladdu wala tarow een ummadda Soomaaliyeed guud ahaan wala tarow iyada aan ila saaran karo marka runtii kulley qabadoodaas kulley dun sheegnay iska jira laakiin waa runtii geedka walbadan koonfur galbeed waliba ku dumintaa sanadeen ha dhaafin marka la qaado dhanka human capitalka aan bini aadanka u dilqaadanay bini aadanka wala baraday oo koonfur galbeed runtii geedka waa iid iidan badan ilaa iyo asia carab ahaan ilaa iyo reer galbeedka afrika meel kasta wala ka baraday wadankii dib ka dhaqday ruugan ilaa heer shir kala duwan oo jaamacad iyo haysadan hase ahaatee walaayer yani niidii wala qofka arday yani qofka wala barday niidiisa walaa hoosayta waayo macalinka ada walka barahayo o ardayga wal barahay oo ardaygaha saarahay agga technolojiyada masisgaarsiinta haddii masalan wasiifa walka filan haysana ee dabcan nafsismaygoona niijo niijo badan ku muuqdo wana wal badan saaro managdo laakiin haddii macalinka iyo iyo jaamacadda iyo iyo ardaygaba daban dhiirigeliyo mar kastaba la garab surinya waliba ka dhiiridaayana si inay fikiraan oo yacni maskaxdii ka fikirsiyaan iyo sidii wala ka saari lahaayeen xataa mayba technolojiyada cusba kordhiyi lahaayeen runtii markaas sheena qoraan marka adduun kulley la socona technolojiyada runtii dadaal geed biliranga la geliyey juudi badan la geliyey waayo geeg wala shal dareero dhanba may shal dareeraan technolojiyada shal dareeraan taasna mayba dareemo kornee haddii hal maalin lay telefoonka noo damiye saacado kooban qof kasta saameyn kuwa ledaas haddii geegka labaatan afar sac lay internetka noo damiyo telefoonada noo damiye geeg mayba wala shal dareero adduunyada jira macnaa kasta cunaaska dareeme iyo macnaha technolojiyada qiimaha ay latay iyo dareeme marka runtii insha allah taasna kulley wala rajeyna insha allah haddii wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo iyo teknolojiyada iyo door badan kuwalata dhinacaas oo iyo macna maarayntii iyo maamulka iyo gacan kuhayntii iyo walaa dhow insha allah mustaqbalka dhow intii lagu wareegtay rajay kastoo challenge badan isku jiraan dareemo korna oo dadka shirkadaha gaarka laleeyay runtii awood dhaqaala oo id yani culus iyo leyin iyo leyin maybuaha khibrad dheer oo runtii dhowr labaatan sano ah wadankiiba maamulaayeen oo geeka runtii fududayn ini geeka wasaaradda mas-uuliyadda ila wareegta sababtoo walbadan uma diyaarsan marka insha allah waliba rajeyna kulley wasaaradda intiin deergalooda sidii micnaha iyo maamulka isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo internetka iyo walkalo walala wala kawada xiriirowga inay yani hoos koyto iyo maamulno waxay la geeyay fadaas markaas micnaha maybo controlka suubida dhinaca ammaan ahaan maybo runtii iyada walbadan ka fududaaday dhinaca dhaqaalay maybo dhinacaas maybo walbadan ka fududaaday kor dhinaca maybo yani socodka iyo yani dhinac kasta runtii wala geekilka maamulo kor maybo isgaarsiin teknolojiyadu marka runtii kulankii runtii iideedan dhawaayana marka waliba insha allah unin diyaarin intii unku yani wasaaradda
taas sanad hore marka deyni xitaa aytiyada sanadka xoogaa la xiiseeyahay marka hore eed ma xiisa jirna xitaa ma iska deyni marka unu balaas maxaa musu deyni in unu samayna sanadkoo tijaabini arday qaar markish lix arday naqdeen qaar niijabeen iyo ma iska deyni sanad lamaad in unu hadda dhaqaal ahaan yarayno silinka dhiirgi arday waa baran aytiyadii markan markas ma jira culeyso oo dhanka oo ardayga mak fikriya hadii walaan barata hadhow suub makin kufurum is oo fiiriyaa family shayga aan fiiriyaa taas wasaaradda ma irfaday in in badan ba dhiirigelida ardayda tusaale haddii ardayga la dhiirigeliyey oo workshopo lan qobada oo la erabajaana sida in furum lan sharax mustaqbal qofna afar sano walaan dhamaysada wala isu shaqo lan sharax hadda diyo sawra arday ka dhiirida inta hadhow meelan barnaamij galo oo barada isgaarsiintii in bada barada ka bacdi silan qodob kor kulay jaamacad ahaan un markas diyaarana markasta arday qalan jibiya oo dufcada la qaado haddii la eray dhammaan iskuule wareega oo lagu wacyigeliy unuu damaneta arday badan waxay la fadni oo baraan tusaale ahaan faculty hayna telecom engineering hayna dufcaddii shanaad saarnay qayb xamar qaybtan bay dhow hayna ilaa haddan hal arday mas diiwaangelin isoo fiiriyaa hadhow walaan ama dadanka hal doona ama dhadkoo istaagi doonta taasa jirta markan markasta ma dhiirigeliyey in la sameeyo dhiirigelin oo ardada khaasatan reer degan ahaan balaas ma-aan una diyaarana ee si oo sheegay maamul qaar badanaa ma arday ma fikriy haddii wala ada baradaas aan la hayna wala ada camaliga samaylaaytay ma ka fikiraw haddii leeb ahaan una haddi balaasan lamastin rog maydhao haddii sanadkan insha allah misku day doono oo integan inuu qaybtay leebkii sameyna su-aalo inka badan nuweyda may noqotay aytiya barade may ka barade su-aal weydiima tusaaleaan in arday la tusa jaamacadihii olmiska filan ma bi koraan haddii laakiin haddi garab la hela oo isgeri la hala in badan hadda tusaaleaan daraad sanad hore turki ayaa ragaay jaamacad xamar in qeybiyaas combyutera oo ardayda ka dhiiri geliya tusaalaan jaamacaddii meel siiyey konton computer afartan computer macnaha garab oo mal la siiy arday badan ka dhiiri geliya haddii jaamacad fadliga ka samaystay leeb oo madax banaano oo iska filan hadhow deegaan ahaan ma hel doono insha allah ardayaal oo eedan fayla
bushra borosto ambarger baras maqaayada hunguriga ee bushra biyo buura dhawaayan boholahan aruursadaayan berdi gaboofka ilan arigaw biilil mehergelaayo beenfora lilibooli rungaban ka hasban dhegde beertii raashiinkaa karsay bulshoy kooya ku bulqaar karsee baa raashiin buuhulay ma'e karyowkanna ka shalbariimeeya kookagaa bilaayo hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhanshay bariime ambaahanaaytay weydiyaasi bushraa ankaseedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcada ii suurada nadaafadda badinshayi alaabtiyee si lahaan suubiiba baahidiita berko gooyase raashiinshee hoo lahaasiin baadheka
waayahay dhegeystayaal waliba wada sinkalaha miin faylan barnaamijka kulanku warsan waa kheeraya idaacadda warsan siyatii sii dhegeysan lama gartis muujada gaagaaban aalada dhaaystirin guud ahaan kuna dhuun sugartan waliba wada sinkalaha miin faylan dhinaca kale wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxmed nuur sheekh cadde oo aan wal kuweydiin markii kulankaas dhammaaday iyo waliba uu siina inka jawaabay aada umahadsan tahay idaacadda warsan oo salaama iyo shaqaaleed iyo madaxdeed iyo intaa kudhegeysta oo maarka sheeg oo ku xiran haddaan soo dhaadada su-aashaada maanta waxaan kulan yeelanay gaar ahaaneed jaamacadaha midowga jaamacadaha iyo wasaaradda boosas gaarsiinta koonfur galbeed waxayna ka wada hadleen sidii maaragtay ardayda oo dhigata facultiga muxuu ah i t-ga ayuu dhiirigelin lahaayeen ayaguu maaragtay isheeg ayuu bari lahaayeen wax soo saar arday badan soo saaraan yaa muxuu ahay taas ayaa laga wada hadlaayay wax badanna waa la isdhalaaliyey wax badanna waa la isku fahmay awalna way dadaalayay shaqadoodii bay ahayd annagana waa ku dhiirigelinay inay maaragtay isheeg ardada aan baahan doono mar kasta mar walbana aan la taagannahay garab hoo iyo hiil aan la taagannahay haddii ahaan lahayd muxuu ahay minxa scholarship ama muxuu ahay noqon lahayd muxuu ahay internet internet lacag la'aana iyo laabtoob wax ku bartaan dhiirigelin badan oon samayn lahayn saas ayaa maarta insheegnan u ballan qaadnay waxaa kaloo aan ballan qaadnay inay markii soo dhammaystaan ay shaqaalaha ay wasaaradda ay qaadan doonto shaqaalo oo i t ah ku dhiirigelino anaga inaan shaqaalaysiiyo maadaama dhallinyaro soo bartay yihiin dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyada waayahay kulankan marka ma kii ugu horreeyey oo aad la yeelateen jaamacadaha ku yaala magaalada baydhabo ha kii ugu horreeyey aan yeelana jaamacadaha magaalada baydhabo ku yeelana waaye waynana ahaanaysaa joogto ma aha kii ugu horreeyey uguna dambeeyna ahaan ma ahaanayso waxay ahaan doontaa kuwa mar walba dhici doona shirkaas insha allahu tacaala waxaad sheegtay inaa u ballan qaadeen jaamacadaha in ardayda soo baxa ay shaqaalo ka dhigi doonteen marka arday waxaa jiraan hadda mar hore soo bartay i t-ga kuwaas maxaad ka leedihin fursad haddii muxuu ahay sugay haddii fursad noo soo baxdo wasaaraddeena kow kuwa aan tixgelina ayaga waan kulli jaamacad dhan waa isku mid ay noo yihiin laakiin gaar ahaan maadaama wasaaraddan ay technology isgaarsin ay tahay ay wax gaar ahaan u qiimaynaysaa ay tixgelinaysaa ardada ka soo baxday ee fakultigaas waan insha allahu tacaala waa kuwaasaan meeleeyo aan kula jaweyna taasaan qaadanayna insha allah waayahay macallimiinta hadda hadalka soo jeedinaya waxay sheegeen in ardayda ay ku dhiiraneen inay bartaan fakartigaas oo i t-da marka idinka qaabna ay ugu qayb qaadan kartiin dhiirigelintaas dhiirin waxaan qayb aan qaadanaynaa sida scholarship u ballan qaadno sida uun ballan qaadno muxuu ahay qalab ay qalab ay ku bartaan teknolojiyada ku bartaan oo sida internet free waxa sida maaragtay laabtoono loo raadiyo wax badan taasaan dhiirigelinaynaa ee kadib markay soo dhammeeyaanna la shaqaalaysiiyo taasaan dhiirigelinaa waan ballan qaadaynaa insha allah
عليكم وعليكم السلام ورجع إن آيته ما إن آيته ما كتاكين أي محتر يسا ورجع والعالو أبين قال رايتين أنه أبوك سنة هانا كلا يكرار هاو كيل قفي تسي آه أنه كان عدو بدوا كان عدو بدوا يا جامعة فلاه يا رعلمي والكبرتي ما هاي سلام هذا ما شاء الله والعالو ما يكون سلاها جيب بعد قادة جامعة ليلي جينا بعد قادة جامعة ليلي أنا وبجموي جامعة أمي بايدو جبل هكتي أنا جيت ساكن تلمامي إيه تمام horta jaguugan isku walo jaahinan isku walo Aye.
jalnin isku day waa in jahwareedoy Aye.
onagu wa jaamacadda balaafma jjf Aye.
jaamacadda balaafma wal bariime aw Bariid.
barbartoyma eh Aye.
sidii walaa birsoohan Ah.
bilaashma eh Aye.
haani hora Ah.
biri ma dheh Bariid.
haan kala Ah.
biri ma dheh Aye.
walaagi hora Ah.
maxaa dheh Anteen bahayo.
maxaa koogali meelbanba
waxaa yahay dhegeystayaal qayb gadhexe ee barnaamijka kulunka warsan isla marayna cabdirashiid rashkab ayaa saaray barnaamijka waana siina darasi ayaa weliba hoodasankilaha miinfailan dhegeystayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shirjiraad isu qabday magaalada muqdisho yaa weliba use bulshada usan sharxaya meeliya marayta xanaanka deengafyowka soomaaliya oo- oo dowladda federaalk soomaaliya ayay muddo badan iyo eh, juhdi geliday sidii deentalanka cafiila ayaa soomaaliya haddaba waa ko wasiirku arrimo hoosay faahfaayow dariiqa aan ku jirno oo aan ugu horaan idin ku sheegay waxaan ku celcelinayaa muhiimadda ay leedahay dariiqaasi wadanada qaarkood shan iyo toban buu ku qaataa sanado waa dariiq dheer aan mar kale idin xasuusiya dadkiina ardayda waxaa weeye kalaaskii maanta lagaaga baana haddaad qaadan weydo sanadkan ma garaajiin garoobaysa wax walba wax buu ku xidhan yahay marka wax walba wax buu ku xidhan yahay haddaad laakiin sanad walba wixii lagaa baahna qaadato oo macallinku markuu taskare yidhaahdo waad baastay afartii sano waad ku dhammayn laakiin dee waad ku celin haddaad doonto ilaa iyo dhowr iyo toban sano yaa yaad ku celcelin tanna hypic initiativeka la yidhahda waa taasoo kale geedi socodka deed cafisku waa taasoo kale wey inta aad qaadato unbay ku xidhan tahay inta aad qaadato unbay ku xidhan tahay waxaan anagu damacnay inta ugu badan inaan qaadano kana soo baxno ayaan anagu markaan eegnay waxa la samaynayo waxaa nala noqotay inankaa wax la qaban karayo inankaa wax la qaban karayo haddaynaan isyeelyeelin waa la qaban karayo ayaan nidhi waanan qaadanay wixii wadanada qaar ku qaadanay shan iyo toban sano runtu waxay tahay waxay yihi qof walooba interneta gal researchkaaga samee iska dhaaf ku tiri kuteenta iyo iyo waxa afka laga yidhaahdo iska dhaaf mar haddii dowlad walba intay ku qaadatay heptic initiative dowlad walba intay ku qaadatay adaa heli karaa qolooyinka researchka sameynaya miidiyaha ayaa heli karaa soomaaliya waxay ku qaadanaysaa less than four years lixdan four years bay ku qaadanaysaa inay garaaji way garowdo in deynta laga daayo now halkeen maraynaa markaa horta aan deynta idinka warramo deynta shanta bilyan yaa inagu leh haddii aan hore uga warramay waan ku celinayaa yaa inagu leh saddex gruub ayaa inagu leh waxaa weeye baanaka internationalka i f iska laydhaa world bank i m f ka iyo african development bank weeyaan saddexdaasi keliyoo laysku geeyo bilyan wax ku dhow ayay nagu leeyihiin ya waxa kale oo jira eh, wadannada oo kala qaybsamay oo qaarna la yidhi paris club ya waxa weeye eh, clubka ku midoobay paris eh, Pari- paris baa shirka lagu galay ugu horreeyey paris club oo oo Pa- eh, faransiisku chair- chairperson ka yahay ayaa iyaguna jiro saddex bilyan ayay nagu leeyihiin ya carabahana inta kale ayay leeyihiin oo non paris club Ayda, now carabuhu waxay adduunyada kale kaga duwan yihiin waxna dowlada ay nagu leh intooda badanna hay-ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh hay-ada iyagu wada leeyihiin islami banka ka mida arab monetary fund baa ka midoo laba boqol iyo siddeetan iyo waxa nagu leh ka ugu badan arab monetary fund arab fund for economic and social development carabtaa wada leh ko maxaa kale kaga duwan yihiin waxaa kale kaga duwan yihiin sacuudigu lacagtu inagu leeyahay for example waxaa inagu leh hay-adda sacuudiga ee development ee sacuudi development fund ayaa inagu leh maxaa kale kaga duwan yihiin iyagu qolooyinkaas deyn ma cafiyaan dib uunba u dhigi karaa waxyaalaha markaa maanta laga shaqaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa ka shaqaynaya waxaa weeye sidii aan dowladaha ugu tegi lahayn oo aanu odhan lahayn deynta idinku naga bixiya iyagaa je boqorka ama boqoradda ama whoever ayaa ama amiirka ayaa waqaf qoraya wuxuu odhanayaa lacagta intaasa ayaad ku leedahay soomaaliya waa ka jeegi iyagu markaa jeegaasi qaadanaya laakiin iyagu ma cafiyaan marka qolo u waliba siday nooga cafin lahayd ayaan yaan taladeeda haynaa now markaad organisation ahaan u soo qaadato lacagta ugu badan organisation ahaan waxaa inagu le world banka shan boqol oo milyan ayuu inagu leeyahay imf ku xiga saddex boqol iyo saddex iyo soddon milyan ayay inagu leedahay african development saddexdooda weeyaan wax yaroo aan laba boqol oo milyan gaadhin ayuu inagu leeyahay laba boqol oo milyan waa lacag badan laakiin markaa kuwa kale u eegto waa ka yaryahay markaa bilyan wax ku dhow ayay saddexdaasi inagu leeyihin wadanada markaad eegto wadanada lacagta ugu badan waxa inoogu le baan filaya talyaaniga ya talyaaniga ayaa inoogu le aan dib u eego halkan talyaaniga iyo faransiiska ayaa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska ha ee lacagaha wadanada ay inagu leeyihiin waxaa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodabana waan ka shaqaynaynaa in ay naga cafiyaan diinta oo ay habkooda u sameeyaan now wadanadaa iyo dalalka ay nagu lihiin ifiska world bank iyo imfka iyo muxuu ahaa africa development bank hab lagu cafiyey bay leeyihiinoo borosaskay soo geliyaan lacag bay meel usii dhigaan wadanadu si ay u kala horeeyaan ayaa markaa ayaa looga cafiyaa lacagtaasa la dhigay haddaad adu soo horeyso oo aad tahay qofka ugu horeeya qualifida markaa lacagtaasay isticmaalayaan wadanadii lahaa african development bank iyo world bank iyo imfka iyo iyo iyagii baa wada shaqaynaya waxaa laga wada shaqaynaya markaa waxa weeyaan sidii diinta loo dhaafi lahaa habkeedii baa laga shaqaynaya now halkaan maraynaa markaa halkay tahay halkaan maraynaa waxay tahay may markaan iminka soo marayni may may ilaa mayda kale waxaan qabanaynaa bay noo sheegay waxaan qabanayno ee loo baahan yahay oo imtixaanaduna yihiin bishii julaay aakhirkeedii sebtembar aakhirkeeda iyo waa midterm examski aad geli jirteen oo kale waaye julaay aakhirkeedii imtixaan baa lanaga qaaday sebtembar aakhirkeedana waa diyaar garoobaynaa diyaar baan noqonaynaa disembar aakhirkeedana imtixaan baa lanaga qaadayaa mayda kale imtixaan baa lanaga qaadayaa halkaasaa s b program board ku dhammaanaya laakiin maxaa importana waxaa importana kii julaay lanaga qaaday ka sebtembar la qaadayo ka disembar la qaadayo ya saddexdaasaa ugu importansan waxay ugu importansan waa saddexdaa haddaad dhaafto oo aad si fiican u dhaafto kulanka la yidhaahdo dayn cafiska ayaa la fadhiisanaya bisha labaad bisha labaad baa la fadhiisanayaa waa laysku waafaqayaa inay soomaaliya gaadhay meeshii loo baahna lagana fadhiisto si diinta loo cafi lahay markaa february bisha labaad dhowr iyo tobankeeda ayaa maanta diyaar loo yahay in laga fadhiisto maxaase mas ah inaan commission iska dhaafno inaan imtixaanada baasno ayaa loo baahan yahay waxaan idhaahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay waxaan idhaahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay ya waxaan idhaahnaaba in la eegi karo oo la odhan karo waa sax weeyaan ayaa ayaa loo baahan yahay now labada imtixaan ee noo haray waa sebtembar tobankeeda ilaa sixiyo tobankeeda addis ababa iyo disembar oo iyadana addis ababa aakhirkeeda labadaa haddaan dhaafno deen cafiskii waa waa waa waa dhammaystiraya aana cudka soo dumin wax kale haddaanay dhicin allaa waxoge ya sida aan u soconno maanta deen cafiskii now waxaan doonaya markaa inay deen cafiskanow muxuu noo taraya soo maa deen cafis uu kambayna laydhaa ka hadlaa muxuu noo taraya deen cafis wuxuu noo taraya kuu sheegaya yaan idin sheegayaa deynta mar haddii laynaga cafiyo waxaan xaq u yeelanayna lacaga fara badan oo baanankaas ay dalalka siiyaan ayaan yaan xaq u yeelanayna normal programming wax la yidhaahdo yaan xaq u yeelanayna mashaariicdii muxuu ahaayaan mashaariicdii mashaariicdii la garayn jiray beryihii hore halkan aan ku soo qoray intaasoo mashaariic yani lacagaan la yidhagu leeyahay mashaariicdoodii baa daba galay oo dee jooga rayn diinaya baa ku jira waxaa ku jira hargeysa boorama road baa ku jirta waxaa ku jira irrigation system in bay abacol waxaa ku jira water supply system yacni waxyaalo fara badan intaasoo boqol oo mashruuc ya ayaa lacagaha lagu fadgarayay oo maanta meelay ku maqan yahay cidina ogey ya marka dalka dibu dhiskiisii lacagtii lagu dhisi lahaa ee biyaha lagu samayn lahaa waddooyinka lagu samayn lahaa ya ee iskuullada lagu samayn lahaa jaamacadaha lagu samayn lahaa ee iskuullada hoose lagu samayn lahaa lacagaha noocaasoo kale investmentka la ydhaha ama reconstructionka la ydhaha dibu dhiska wadanka lacagtiisii baa la doonaya markaa in layna siiyo lacagtaasina waa hundreds of millions wey boqolaal milyan bay noqonaysaa waxaan doonaya inay ka warramana waxyaalo aan ka shaqaynay wasaaradani waxay leedahay ee departmento fara badan bay leedahay mid baa wuxuu yahay ee qaybta soo celinta hantida qaranka hadeed dad islaayo kale tagay baa dhahay nabi wuxuu doona qaatay ya wana baa qalbu jiray isagu iska yeeshay oo intuu isagu yeeshay isagu ku gabow dhintay caruurtiisa waa caruurta wax kale ma garanay wala aqal ka soo naagana way aqay noogu dhintay marka duufaan bay na qaatay dhibaato weyn bay nagu dhacday bal hadda sidii hantidii neysigu wada lahaa waxaa la wada leeyahay cidima yeelan karta soo maaha waxaad neysanku wada leeyahay cid keligeed qaadan kartaa xaqna ma aha mana la aqbalayo mana suugagelayso wuxuu dadku wada leeyahay dadkaa wadale waana waana waana waxaana wey calaamadda dowladnimada weeyaan marka annagu waxaan isku daynay bal hadda marka ugu horraysa dalkani wixii uu wada lahaa in la soo qoro ya oo la soo tiro koobo second istaga waxay noqonaysaa in mid walba la isku dul taago oo la dhaha hebelow adeer adigu manihide dalkaa wada leh shan iyo toban milyan oo qof batani ka dhaxaysaa ya adeer adigu waxaad yeelaysaa yeel weliba kiraa lagaa qaadaya hadaad hadaad ka bixi weyda maanta kiraa lagaa qaadaya inta horena waa lagu waa waa waa waa waa lagu soo dalacaya dalku waxaa wada leeyahay qofkeeda ma qaadan karo marka halkan waxaan ku haynaa oo shalay la ii keenay maalin hore isagoo diraafta waa ila wadaag u maranayaa waxa weeye bigi wareeyey ley bishan soo baxay waa kaas weyne ya wax alla wixii neysha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah ya waxay ka kooban yihiin waxyaalo aada iyo aada iyo aada u fara badan xafiisyada ay dowladdu lahaan jirtay ee imika aan ahayn xafiisyo guryaha deegaan guryaha deegaanka hoteelada beeraha jardiinooyinka nasashada warshadaha dowladdu lahaan jirtay safaaradaha aqaladoodii suuqyada dowladdu lahaan jirtay ama wasaaraddu lahaan jireen imika ama cid kale ku jirto amaaba iska iska burburay xarumaha caafimaadka xarumaha ciidanka xarumaha isgaarsiinta yani wax alla wixii dhul ah ama aqal ah dhismo ah ee dowladu leedahay ayaan doonay inaan halkan isugu keenno waa hantida maguurtada ah hantida maguurtada ah saddex kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo sagaal iyo afartan goobood oo aan muqdisho keli ahayn of course waddankoo dhana ayaa lasoo tira koobay markaa taan imika wadnaa waxa weeyaan mid walba laisku dutaago mid walba laisku dutaago mid walba habkuu yahay la eego intooda badan waaba laisku dul taagay waa lasoo sawiray cidda haysataa lasoo sheega ama ama ku jirta necessary inay haystaan maahay qof baa iskaga jira baa laga yaabaa oo dee rumaysanaya dowladdu leedahay qaar rumaysanaya iyagu leeyihiin ama qaar baabani waan iibsanay inay ka iibsadeen anagu allahu yaclam ma garanayo ya cidda iibin karta aqal nation leeyahay wax dhici kara maaha
restaurant fast food and cafeteria mar ila mu walan hayna mujtamacowsiin warramay may usub mi itaraana gu'iddeer wali usubon adihana deersaatay dareerigi dheegno muqaayidi dheelan hayna id diamond plaza iyo baydhowna ka furi bes intaasa dhimanayti diamond plaza dhabiilnimaadiya ii dhinagi raashinkii yaaloba wallandhika un lahayna walilada dhoowayay dhibdhimanaayeen raashinkii dhinagi doranay ollo weydina mari diamond plaza dhinishe lambadodi dhabtasaad han ogaata koydhaayogaha kadaar diamond plaza lambadofadheedi dadhamii raashinshe dhawad madilal karsirmona diamond hungurishe inni ku dhagaaga
waayahay dhegeystayaal qaybagadambe barnaamijka kulanku warsanaya samarayna waliba hawada sengala akhyaaraya hamiin faylanga maalmo ilahdhaafiyay magaalada muqdisho waliba ku dareeraya shirka wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda dalka kaasi oo muddo afar maalmood ku dareeray gudaha magaalada muqdisho geegya waliba kulankaasi la gebagabeeyay isla markaasna hiraya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyadana laha ku saari war murtiyadda haddaba waa ko cabdifataah maxamed cali oo usa ku midaya shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo akhriyo waa war murtiyeedkasay murtiyeedka shirka wadatashiga wasaaradaha warfaafinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo hirgelinta istiraatiijiyada wacyigelinta qaranka muqdisho sideed iyo tobankii ilaa kob iyo labaatankii agoosto laba kun sagaal iyo toban wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlada federaalka ah ee soomaaliya iyo gobolka banaadir oo muddo afar maalmood ah kulan uga socday magaalada muqdisho ayaa soo saaray warmurtiyeedkan oo ka kooban koob iyo toban qodob shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka puntland mudane cali xasan axmed wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed mudane ugaas xasan cali ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dhaqanka hanuuninta iyo dalxiiska galmudug mudane maxamed aadan cusmaan masagawa wasiirka warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska hirshabeelle mudane cabdeli maxamed cabdi mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada ju- waa dowlad goboleedka jubbaland agaasimayaasha guud agaasimayaasha warbaahinta ee wasaaradaha warfaafinta xeerdhaadyaal warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada iyo madax kale muddadii shirku socday wasiiradu waxay shir duceedyo side meeting gaar ah la yeesheen kow sagaal iyo tobankii agoosto laba kun sagaal iyo toban waxay hotel jaziira kula shireen madaxda ururada iyo agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo madaxda ururada bulshada rayidka ah sida culimada salaadiinta dhaqanka ururada dhallinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha labo labaatankii agost laba kun sagaal iyo toban waxay hoolka shirarka ee amsom v a b kulan kula qaateen ama kula kulmeen dowladaha ururada caalamiga ah ee taageera warbaahinta soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha iyo shirkadaha daneeya ama ka qayb qaata wacyigelinta bulshada soomaaliyeed qodobada ajandaha u ahaa kulanka wasiirada ee shirka looga dooday waxaa ka mid ahaa kow xoojinta xiriirka wada shaqaynta ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlada federaalka iyo wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada hirgelinta istaraatiijiyada wacyigelinta qaranka oo hore ay isula sameeyeen dhammaan wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda lagana ansixiyey golaha wasiirada ee dowlada federaalka soomaaliya saddex dhiirigelinta iyo horumarinta weriyaha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ku wacyigelinta mas-uuliyadaha saaran ama ka saaran difaacidda danaha qaranka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo ugu dambeyn sidii loo hagaajin lahaa xidhiidhka iyo wada shaqaynta wasaaradaha iyo taageerayaasha caalamiga ah ee warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada looguna jeexi lahaa dariiq iyo nidaam wada shaqeyneed oo laysku ogyahay wadatashi dheer oo saddex maalmood qaatay kadib kasoo qaybgalayaashu waxay isku raaceen kow wasiiradu waxay ku heshiiyeen in la xoojiyo isku xirnaanta wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee labada heer ee dowladda oo loo sameeyo nidaam iyo qaabdhismeed ay si joogto ah ugu kulmaan uguna kala war qaataan wasiirada agaasimayaasha guud agaasimayaasha telefishinada agaasimayaasha raadiyayaasha kuwa maamulka iyo wixii lamida si loo xoojiyo iska warqabka iyo khibrad wadaaga labo in lagu dhiirigeliyo madaxda sare ee qaranka heer federaal iyo heer dowlad goboleed muhiimada wacyigelinta bulshada iyo inay taageeraan baahinta iyo hirgelinta istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo ay ku dhan yihiin dhammaan qeybaha iyo meelaha bulshada soomaaliyeed ugu baahan yihiin wacyigelin in la magacaabo waa saddex in la magacaabo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo daraasad kusoo sameeya tirada iyo tayada warbaahinta dowladda ee labada heer si loo ogaado awoodda wasaaradaha warfaafinta ee dhinacyada qalabka shaqaalaha barnaamijyada wacyigelinta ee ay sameeyaan iyo inta ay boqolkiiba gaarsiiyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed afar in la sameeyo xarun iyo gole wacyigelineed oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda oo soo saara barnaamijyo iyo fariimo qiimo u leh bulshada soomaaliyeed oo si siman looga sii daayo warbaahinta dowladda ee heer federaal iyo maamul goboleed kana shaqeeya sidii wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska isu dhaafsan lahaayeen khibradaha agabka iyo tababarada ay isdheer yihiin number shan wasiiradu waxa ay fareen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha in ay si degdega u dhisaan una howlgeliyaan xarunta wacyigelinta qaranka lana bilaabo soo saarista iyo gudbinta fariimo iyo barnaamijyo wacyigelineed oo bulshada dalka oo dhan looga lagu tilmaamayo muhiimadda midnimada iyo wadajirka muhiimadda nabadda iyo xasiloonida la dagaalanka amni xumada iyo argagixisada musuq maasuqa barashada dastuurka nidaamka federaalka iyo nidaamka doorashooyinka kala duwan ee dalka dib u heshiisiinta istaakuleynta iyo dowlad wanaagga lix in lagu dhiirigeliyo dowladaha hay-adaha iyo ururada taageera warbaahinta soomaaliya inay kordhiyaan taageeradooda islamarkaana waafajiyaan mashaariicda ay maalgelinayaan istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka sidoo kale fuliyayaasha qandaraas qaatayaasha ka shaqeeya arrimaha warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed ku dhaqmaan public awareness guarding policy iyo principleskii wasiiradu la wadaageen shirkii labaatanki agost laba kun sagaal iyo toban ee lagu qabtay qolka shirarka ee amsom v i b toddoba in la sameeyo siyaasad ama xeroosaad saldhig u noqda wada shaqaynta wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda soomaaliya oo ay ku cad yihiin arrimaha laga wada shaqaynayo waajibaadka dhinac kasta leeyahay iyo joogtaynta isdhaafsiga wararka barnaamijyada kulamada tababarada iyo aanay iyo inaanay wax luga ku yeelan wacyigelinta bulshada ee ay wadaan howlwadeenada wasaaradaha warfaafinta duufaanada siyaasadeed ee mararka qaar imaan kara sideed wasiiradu waxay ammaaneen doorka warbaahinta gaarka loo leeyahay culammada salaadiinta ee ururada bulshada rayidka ay kaga jiraan ama ku leeyihiin howlaha wacyigelinta bulshada waxayna ka codsadeen inay xoojiyaan dadaalkooda xilligan ummadda soomaaliyeed ka gudbayo amni xumada la noolaanshaha argixisada iyo kala qaybsanaanta soo dillootay ummadda soomaaliyeed kana dheeraadaan wax kasta oo dib inoo celin kara sagaal wasiiradu waxay isku raaceen in shirka soo socda ee wasiirada warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada lagu qabto magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sideed iyo tobanka nofembar laba kun sagaal iyo toban hadduu aan la idmo namber toban wasiiradu waxa ay u mahadceliyeen wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya sida wanaagsan ay usoo qorsheeyeen una soo awaawureen shirkan ay ku kulmeen madaxda wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda koob iyo toban sidoo kale wasiiradu waxay u mahadceliyeen dowladaha ururada iyo hay-adaha caalamiga ah ee saaxiibada la ah soomaaliya ee taageera warbaahinta wacyigelinta bulshada iyo horumarinta iyo badqabka weriyaha
waa usbaan bari owlaadaana abshir baladiina yanin koyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadaayan axsaan kale waa weliba mashalherne baladiina haddii ay ahaadan lahayti caanayaalkii baladiina lakogoradaay heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin baladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usa ku deerow saddex jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaad
waayahay dhegeystayaal guudaha walibantaa kaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kuliba asaare waan siina diraysa ee kheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada wada ku deerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkan barnaamij lama deereedan kulamana kheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo siinku tabo sidaasiyo amiig nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu